أما بعد إخوتي في الإسلام waxaan muxaadar noo soo jeedin doona walaalkeen maxamed axmed sidaa daraaddeed waxay ku saabsan tahay ijaasa falyatafadaluu
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا واللباس التقوى ذلك خير الله سبحانه وتعالى wuxuu kitaabkiisa munazalka oo muxkamkaa ku bayaaniyey inuu bani aadamka ku galladaystay labis ay ku qarsadaan cawradooda iyo wax ay ku xaragoodaan intaba allah subxaanahu wa tacaala nicmooyinka waaweyn ee uu bani aadamka ku galladaystay waxaa ka mid a labiska arratirka cawrada lagu qarsanayo waxyaalaha laysku qurxinaya ee arratirka ah rabulciza subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay arratirku waxuu qaymo leeyahay oo uu sharaf qofka agtiisa yacni ku yeelanayaa ama alla raalli uga noqonayaa markuu arratir cabsiyu ku dhaahan tahay ou yahay oo qofku rabbiga uu ka baqanayo subxaanahu wa tacaala axadka haddousan rabbi ka cabsanin asousan rabbi u dhowaanin labiska ou xirtaa wuxuu noqonayaa nooc lagu cadaabo laakiin ma noqonayo waxau adduunka iyo aakhirada sharaf iyo wanaag ku yeesho allah subxaanahu wa tacaala hadduu qadaro waxaan wax ka sheegi doonaa sharafta iyo qiimaha ay diinta u yeeshay xijaabka inanta muslimada ah oo ay leedahay iyo labiska ay xihanayaan dumarku oo diintu amartay habka loo xihanayo iyo sida waajib looga dhigay oo haddii laga tago ay dadka musiiba ugu dhici doonto haddaba inanta muslimadda ah waxaa laga doonayaa hadday doonaysa nabadgeliyo sharaf iyo qaymo inay yeelato inay liibaanto adduunka iyo aakhirada labadaba hadday doonaysa muslimaddu waa inay ku camal fashaa diinta islaamka kulligeed waa inay ku dhaqantaa diinta islaamka qaybaheeda oo dhan xagga caqiidada xagga cibaadada axkaamta iyo akhlaaqda intaba waa inaysan kala qaadin diinta islaamka ee qayb walboo diinta ka mida ay ku dhaqantaa muslimaddu haddaysan sidaa yeelin waxay la kulmi doontaa dulli adduunka iyo aakhirada labadaba waxaa laga doonayaa marka muslimiintu inay rabbigood ka cabsadaan diintana ay ka deeyaan in qaybna la qaato qaybna laysaga tago waayo allah subxaanahu wa tacaala axkaamta diinta islaamka jumla ahaan buu dadka ugu waajibiyey mana uusan ka kala tegin mana uusan odhanin qayb baa la samaynayaa qaybna waa laga tegi karaa haddaba axkaamta diinta islaamka waxaa ka mid ah oo inanta laga doonayo muslimadda ah nin kastoo islaamana laga rabo inuu fuliyo oo uu haweentiisa iyo inantiisa iyo waxa uu mas-uulka ka yahoo dumarka u diro xijaabku inuu yahay mid waajib ah iyo inantu inay asturato oy xijaabato rijaasha ajaanibtaa kolka ay ag joogto axkaamta diinta islaamka waxaa ka mid ah inay inantu ku sugnaato aqalka ayadoo addeecaysa allah oo fartoomaysa amarka allah oo ula jeeda arrintaas ayadaa inay fartoonto allah amarkiisa subxaanahu wa tacaala waayo allah wuxuu qur-aanka ku odhanayaa waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa dumarka muslimaadka rabbi wuxuu ku yidhi aqaladiina ku sugnaada siday jaahiliyadii hore yeeli jirtay ha yeelinina tabarujka iyo ziinada bannaanka la geynayo ha samaynina iska ilaaliya wixii gaalada lagu yaqiinay iyo mulxidiinta waxaa lagu yaqaanaa dadka gaalada ah oo jaahiliyada ah oon islaam iyo diin midnaba shaqa ku lahayn dumarkoodu inay quruxda bannaanka ku muujiyaan wixii rabbi u diray oo dhanna ay layacaan muslimadda taas ayaa looga digayaa haddaba inanta muslimadda ah ay ku sugnaaw aqalkaaga hana ka bixin aqalkaaga inaad daruuro iyo dan lagama maarmaana u baxdid mooyaane iyo xaaje aada u adayg badan taas ayaa laga doonayaa inanta muslimadda ah marka xijaabka bacdama aan daraasay doono haddii allah yidhaahdo oo aan doonaynana inaan si kooban oo fudud u sheegno shuruud ayuu iska leeyahay xijaabku shuruuddaas haddii la waayo xijaab wax la yidhaha ma jiraan shardiga ugu horreeyaa waxa weeye waxaa waajib ku ah inanta muslimadda ah jirkeeda oo idil inay dado kulligii waa inay jirkeeda oo dhan qarisaa ilaa waxyaalaha ay culammadu isku hayda mooyaane culammadu waxaa jira waxyaalaha ay isku haydo oo ay leeyihiin waa waajib inay inantu qariso iyo waajib maahan waxaa ka mid a wejiga iyo labada calaacalood wixii ka soo haray inantu inay qarisaa waajib ayay ku tahay laakiin labadaas muran ayaa ka taagan bacdamaa labadaa muran ka taagan yahay waxaa laga yaabaa inantu hadday ka tagto inaan la yani la dagaali karin oo la yidhaah yani aan lagu odhan karinin diintii baad ka baxday maxaa yeele muslimiinta diintaan garatay oo u soo halgantay oo wax ka garanayay ayaa isku qabtay macno ahaan walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minhaa waxaa loola jeedo waxayna in badan arkayaan inaysan waajib ahayn in badan oo muslimiinta kamiduna waxay arkayaan inay waajib tahay marka waa masale khilaafiya wixii ka soo haray inantu waa inay jirkeeda oo idil asturtaa waxaana u khayr badan sida loo rajaynayo wanaagguna ow yahay inay xataa wejigeeda dadato gacmaheeda dadato jirkeeda dhan ay qariso khayrka sidaas ayay ku gaari kartaa in badan oo ka mida inantu hadday alle darti u yeesho waxaana laga doonayaa muslimaddu inay wanaagga ku dadaasho rabbina ka baqato allah subxaanahu watacaala ayaa yidhi yudniina calayhina min jalaabiibihinna waa shardiga ugu horeeya oo xijaabku iska leeyahay shardiga labaad ee xijaabku leeyahay waxa weeye dharkay inantu xirantahay waa inuu dhar adag yahay dhar adag oo aan khafiif ahayn waayo rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau sheegay aakhiru zaman in ay dhici doonaan dumar labisan oo qaaqaawan oo aan jannada alla gelayn carabteedana aan helaynin halkaa waxaa laga gartay inay waajib tahay dharka la xirinayaa dhar adag inuu yahay adaygu hadduu faraha ka batana waa dhib haddii jileecu faraha ka batana waa dhib waxaa la doonayaa dharku inuu dhar muctadila noqdo oo dhinac kastaba ka anfici karaya qofka jirkiisa cawradana u qarinaya shardiga saddexaad waxa weeye oo xijaabku iska leeyahay dharka ay inantu xihanaysaa waa inuusan noqonin dhar barafuun ka soo carfayo kolka ay suuqa aadayso waayo rasuulku waxau yidhi sala allahu alayh wasalam haween alla haweentii yani idi soo cadarida ee dariiqa marta waa zaaniya qofka fiiriyaana waa zaani sala allahu alayh wasalam adilo saxiixa ayaa sidaa nabiga uga sugan sala allahu alayh wasalam shardiga kale waxa weeye oo afaraad waa inaan labisku shabihin labiska ragga waayo rasuulku waxau lacnaday sala allahu alayh wasalam almutashabbihaati min annisaa'i birijaal kuwa dumarka ka midka ah ee ragga isku shabaha rasuulku lacnad ayuu dusha ka saaray waa inaan inanta u labisan sida ay ragga u labisaan mana laga hadlayo xagga midabka marada waa laga yaabaa maryuhu inay isku midab yihiin laakiin kayfiyadda labiska loo qaato ragga iyo dumarku way ku kala bedelan yihiin culammada qaar waxay odhanayaan tashbiihaas waxaa loo celinayaa gobolka ay inantu ku nooshahay dhaqanka ka jira iyo sida ay xaaladdu ka tahay maxaa yeelay meelaha qaarkood rag ragga waxaa jira dhar ceeb ku ah meelaha qaarna ay ka qaataan amaakinta qaarkood waxaa jira dumarka labis yani ceebka ah oo laleeyahay waxaan raggaa lagu yaqiinay oo dumarku ma qaadan karaan waxyaala noocaasa ayaa jira taasuna waa arrin aada u sahlan waxaa la doonayaa inaan sida raggu wax u labisaan dumarka u labisan shardiga kale waxa weeyaan oo laga rabo xijaabka waa inaan maradu ku dheganayn haweenta inanta muslimadda marada ay xidhanayso xijaabka waa inaysan jirkeeda ku dheganayn mara fadfaad ah oo waasic ah oo jirkeeda aan qabsanayn oo aan xibnaheeda masawirayn waa inay tahay maxaa yeelay jalaabiibta markau ilaahay ka warramayo oo yidhi dushooday ku raariciyaan danta laga leeya waxa weeye mara weyn oo jirka ka fogsan oo aan jirkeeda sawirayn ayaa loola jeedaa xijaabka waxyaalaha laga doonayo arrimahaas ayaa ka mid ah markaa ka gadaal waxaa ka mid ah xijaabka waa inaysan inanta muslimadaahu shabihin haweenka gaaladaa labiskooda waayo rasuulka sala allahu alayh wasalam waatuu adila ku yidhi man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum waa arrin aada u khadiira inay sida gaalada u labisato sida gaaladoo loo labisana waxaa ka mid a in la xirto maryo gaagaaban oo inantu suuqa ku marto inay markaa sida soorooyinka u labisato oo ay xirato maryo jirkeedana ku dhegan gaagaaban iskaashooyin dhaadheerna ay hoos ka soo xirato shanshada bartankeeda iyadoo marada ku joogto inay tinteeda qaar ka mida muujido inay dhudhunkeeda iyo gacmaheeda muujido yacni dhudhumada meel ka mida ama inay shanshadeeda muujido ama inay luqunteeda muujido waa waxa gaalada lagu yaqaano inanta muslimadda arrintaas waa ka mamnuuc shardi kale ayaa jira oo isagana mamnuuc ah oo xijaabka lagu xirayo waa inaan maradu maro shuhro ahayn shuhrada waxaa loola jeedaa maro lagu faanayo oo qofku sharaf gaara iyo qiimo gaara inuu dadka dheeriyo oo ku muujinayo waayo axadkii libaasta shuhra labisa ilaahay maalinta qiyaamada labis noocaasa ayuu u xiraa sida uu nabiguba ku cadeeyey xadiid ay sunan ku qorayaan oo waxaa banaan marka muslimiintu rabbi ha ka baqeen hana ku dadaaleen wanaagga xijaabku waxa uu ka mid yahay sharafta ay gabdhaha muslimaadka iska leeyihiin haddii la waayana wax hagaagaya aan la arkin waxaa sayaa badan xijaabka sida ay u sugaan ama ay u qireen inuu sharaf leeyahay dadka gaalada ah oo cadowga islaamka ah iyo sida dadka muslimiinta ay aad iyo aad arrintaa ayadaa uga durgayaan waxaa jirta inay xijaabka aad iyo aad u qadariyeen una ammaaneen dad ayagu aan diinta shaqo ku lahayn markay ammaanayeenna waxay yidhaahdeen xijaabku waxa weeyaan sharafta keliya oo ay muslimiintu dheer yihiin gaalada maxaa yeelay inanta in la qariyo oo la asturo oo la ilaaliyo qiimaheeda ayaa ku sugan xaaladdaas ayadaa waxaa daraajo ku sameeyey gabar u dhalatay maraykanka waxay fidisay amay soo qortay jariidad layidha aljumhuuriya oo ka soo baxda kaahira kun iyo sagaal boqol lixdan iyo labadii maqaal ay qortay inan suxuufiyad ah oo maraykanka u dhalatay inantaas ayadaa ee kaatibadda ah hadalkeedii waxay tidhi sida soo socota hal bil markay joogtay ka gadaal masar hal bil markay halkaa joogtay ka gadaal ayay hadalkan soo saartay oy dumarka la kulantay carabta ahay oo islaamka lagu waday oyna ka cabanayaan xijaabka iyo waxa lamidka ah waxay ku tihi ina almujtamaca alcarabiy waa mujtamacun kaamilun wa saliim mujtamaca carabiga ah oo diinta iskale macnaha ayay ula jeedaa waa mujtamac kaamil ah xagga sharafta waxuuna ka nabadgalay xumaan oo dhan waa mujtamac nasahan oo qaymo badan iska leh waxay tidhi waxaa xaqiiqa ku ah mujtamaca asaga ah oo sharaf iyo qiimo uu ku leeyahay an yatamasaka bitaqaaliidihi inuu taqaaliiddiisii hore qabsado ayaa laazim ku ah bay tiri sharaf iyo qiimana uu ku leeyahay ayadoo qur-aankii waxay ka dhigtay taqaaliid maxaa yeele wax kaloy ka og tahay malahanba dhaqan bay u haysatay iyo caado waxa kan taqaaliiddaasoo ah bay tihi allatii tuqayidu alfataat waashabaab fii xuduudi almacquul waxay tihi waa taqaaliidda xadiday oo xirtay gabdhaha da'da yar iyo dhallinyarada xuduud macquula ayadoo lagu ilaalinayo waxay tihi mujtamaca asaga ah waa mujtamac khilaafsan bilkulliyaba mujtamaca alorobiyi waalimriikiyi ayuu khilaafsan yahay haddaba waxay ku jiri ayadoo la hadlaysa dadka halkaa joogay fa cindakum taqaaliidun mawruusa waxaa agtiina ahaaday taqaaliid la dhaxlay oo laga soo dhaxlay dad hore taqaaliiddaas ayadaa waxay waajibinaysaa bay tihi taqyiidul mar'a in inanta xuduud la siiyo la xidho taqaaliiddaasi waxay waajibinaysaa bay tihi aabbaha iyo hooyada in la ixtiraamo taqaaliiddaasi waxay waajibinaysaa ayay tihi islaantaasu in la laisfortaago ibaaxiyada gabadha reer galbeedka ay iyadu banaysatay oo mujtamaca iyo aqalada iyo dhaqanka reer galbeedka baabi'tay orobada iyo maraykanka ayay tidhi inanta oo hadalkeedii sii wadata suxuufiyadda maraykaniyadda ah waxay tidhi quyuuddaas iyada ah waa quyuud bay tidhi saalixatun naaficatun ah waa mid saalixad ah oo wax anfacda una suubata mujtamaciina waxay ku tidhi ayadoo dadka la hadlaysa hadalkaa yaabka badan lihaada ansaxu bian tamasakuu bitaqaaliidikum wa akhlaaqikum waxaan idinkugu naseexaynayaa inaad taqaaliiddiinna iyo dhaqankiinna iyo akhlaaqdiinnaas aadnan ka tegin oo aadadyow haysataan taqaaliiddan aad yani ilaalinaysaan waa maxaa bay tidhi waxay tidhi imnacu likhtilaaf waqayiduhu xurriyat lfataat ragga iyo dumarka isdhexgeliddooda iyo isku daraantooda reeba gabadha da'da yarna xurriyadda ay iska leedahay xira oo qayda oo wax walba mid xurriyad u leh yaysan noqonin xurriyaddeedu miday qaydan tahay ha noqoto bal waxay ku tihi irjicuu ilaa casri alxijaab u laabta casrigii xijaabka ay gabdhihiinu xijaab ka qaadan jireen markaasaad sharaf iyo qaymo laheedeene sidaas ayaan idiin sheegayaa fa haadaa khayrun lakum min ibaaxiyatin wa indilaaqin wa majuuni oraba wa imriika taas ayaa idinkaga khayr badan ibaaxiyada wax walba la banaystay iyo xarig furaanta iyo waalida oroba iyo maraykanka ka jirta ayay ku tiri gabadhii suxufiyadda aheed waxay la hadlaysaa dumarka carbeed oo ku yidhi annaga waa nala addoonsadaaho diintaasaatanna yeesho wahaakada hadalkay u soo jeedinaysa arag waxaa aad u wanaagsan warkaa inay dhegaystaan dimuqraadiyiintii bal siday u arkaanaysa waxay meesha ku hayaan la arag waxay tihi mujtamaca imriikiga ah waa mujtamac muncaqid ah oo ay ka buuxsantay ibaaxiyada akhlaaq xumada iyo dulliga oo dhan waxay tihi ina alikhtilaaf ikhtilaafka ragga iyo dumarkooda isku dhex darsan yihiin ibaaxiyadda iyo xurriyadda mujtamacu oroba iyo imriika aqaladii ayay baabi'isay arrintaasu qiyamkii wax lagu miisaami jiray ayay gilgishay akhlaaqdii iyo sharaftii ayay tirtirtay gabadha fataadada oo da'da yar bay tiri oo sanad labaatamaad ku dhex jirta mujtamaca cusub ee oroba iyo amriika ka jira waxa weeye bay tidhi inay wiilasha ku daran tahay inay raqsi iyo iskajabin samaydo inay khamrada cabto inay mukhadaraadka anwaacdiisa siday doonto u cunto biismi xuriyana ay ku yeesha sidaas dhibkana haysaa waa dhib noocaasa bay tidhi waxay weliba adeegsanaysaa bay tidhi biismi almadaniya waalxuriya waalibaaxiya reermagaalnimada iyo xornimada iyo sharafta ayaa sidaa qabtaa inanta ayadaa way cayaarin xumaan oo dhanna way samayn bay tidhi qofkay doontayna la mucaamaloon ayadoo caa'iladii dhashay ay arkayso mucallimka wuxuu dhigayay oo u jeedo ninkay doonto markay la tumanaysana hooyadeed iyo aabbaheed waxay ku ab ku afjartaa bay tidhi iyo mudariska wax u dhiga biismi alxuriya xor baanu ahay saan doonaan yeeli kara anigu saas ayay ku afjartaa bay leedahay anigu waxaan doonaan samaynayaa waxay tidhi daqaa'iq gudihiis ayay guursataa saacaad ka gadaalna waa la furaa danta ay leedahay waa hal habeen in lala jiirsado dala khamraana loo qaada bis dadka nuucaasa oo dhibaatada nuucaasa naga haysato da'dooda waxay u dhaxaysaa bay tihi shan iyo toban ilaa labaatanka wixii ka badan iska badaaye sidaa darteed sharaftiinna iyo qiimihiinna waxay ku jirtaa bay tihi inaad aqalada ku laabataan xijaab inaad xidhataan ragga inaad ka socnaataan maxaa yeelay taqaaliid idin ilaalidaad leedihiin saas ayay ugu nasaxaydaa dadkii marka macnuhu waxa weeye meeshaan mujtamaca yani carbeed iyo mujtamaca uu doona ha noqda eh manaha marjic ma ahan waxaa marjic ah oo dumarka inay xijaab xirtaan aqalada ku sugnaadaan marjic ah oo loo celinayaa waa kitaabka allah iyo sunnada nabiga sala allahu alayh wasalam kuwaas ayaa marjic u ah ummaddana kuwaas ayaa ku ilzaamiyey inay dumarku ragga ka socnaadaan aqalada ku sugnaadaan qurunka iyo ikhtilaafkana ay joojiyaan iyo xarig furaanta say doonaan ay yeelayaan haweentaa gaalada ah waxay u nasaaxayday muslim iyo muslimad kasta ayadoo gaalad ah oo kaafirad ah oon islaamka wanaaggiisa waxba ka garanaynin haddana waxay wax oon ka dareentay sharaftu inay ku jirto dadku inay fidradooda hore u laabtaan oo sida ay wanaag tahay haddaba kaatibadda imriikiyadda ah waxay qirtay sharafta diintu leedahay fadli iyo qaymana waxaa la yidhaha baa la yidhaha wixii cadowgaagu qiro cadowgaagu waxuu qiro ayaa sharaf la yidhaah allah wou run sheegay warkiisuna weligii run buu ahaa waana yahay sharafta iyo qiimaha koonkana isagaa yaqaan markuu allah odhanayay maslaxada oo dhan ayuu sugay waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa ku sugnaada dumarkow aqalada ha isu qaawinina say isu qaawin jireen dumarkii gaalada ahaa ha u muujinina ziinadiinna iyo sharaftiinna say gaalada iyo diinlaawayaalku yeeli jireen jaahiliyada jahanaba wax lagu gala mooye aan wax kala shaqayso oqoon jaxiimo wax gaarsiiye mooye aan wanaag kala garanayn sidooda kale ha noqonin waa la yidhi subxaanahu wa tacaala waa lala hadlay marka halkaas waxaa ka garatay sharafta iyo qiimaha uu iska leeyay xijaabku iyo diinta islaamku say u qaymaysay gabadha la yidhaahdo maryan jamiila maryama jamiila waa haween kaafiradaheed oo soo islaamtay waxay tidhi ayadoo warbixin bixinaysa shaki kuma jiro khadda'a iyo gadka caalamka ku dhacay inuu ka yimid falsafooyinka sumaysan oo ay wataan dadka reer galbeedka oo xurnimada u adeegsada qurunka shaki kuma jira ayay tidhi arrintu halkaa inay ka timid waa falsafo rumays sumaysan haweenta ayadaa maryama jamiila qiso cajiiba ayay leedahay wayna soo islaamtay warqadahana waxaa u diri jiray abwaacda almawduudi raximahullah haweentaasi waxay tidhi muslimadda ah markaa ibaaxiyada la sii daayay dumarka oo ragga lagu dhex daray siday doonaan meeshay doonaan ay aadaan xarig la'aan ilaalin la'aan dhawrid la'aan iyo in haweentu siday doonto ay u labisato waxay tidhi falsafo sumaysan oo bani aadamka lagu baabi'inayay sharaftiisa adduunyo iyo tiisa aakhirada ayaa keentay oo dadka ugu yeertay waana waxa ay gaaladu wataan gaaladu waa cadow waxayna ku dadaalayaan xumaanta oo dhan inay adiga ku qurxiyaan waa inaan cadow ka dhiganaa taas ayaan idinka doonayaa waxaa loo baahnaa bay tihi dumarku inay aqalada joogaan khaarij albuyuud inay haweenku ka shaqeeyaan suuqyada inay wareegaan masraxyada meelaha lagu dhigo riwaayadaha inay tagaan sineemooyinka inay ka qayb galaan falsafo sumaysan oo ummadda baabi'inayso cadow ow keenay ayaa wadatay iska day diinta eh akhlaaqda bani aadamnimadu ma ogola ayay tidhi waxaa waana wax aada u xumaato badan wasrooyinkiibaa baaba'ay xaaraantiina waa la xalishay dhallinyaradii soo baxaydana dulli aan qaymo lahayn oon adduunna wax ka qabsanayn aakhirana aan u shaqayso karin bay noqdeen anwaruljundi ayaa ka soo naqliyay hadalkaa maryam jamiila waxay tidhi islaamkeedii ka gadaal dumarka muslimaadka ahow oqoonsada nicmada alle dushiinna ugu nicmeeyey oo ah diintan qiimaha badan oo axkaamteeda iyo aadaabteeda u yimideen inay dumarka ka ilaaliyaan qurunka iyo waxa ay ku dulloobayaan diintaas alla uga mahadiya waa diin sharaf iyo qiimo badan iska leh diintaasu waxay ka shaqaynaysaa karaamadiinna in la ilaaliyo dhowrsanaantiinna in lagu dadaalo xayaatadiinna burbur in laga ilaaliyo aqaladiinnu inay dundumaan in laga xifdiyo waxay tidhi maryama jamiila rabbigiin uga sugriya idinku dhaliyey oo diintaa ha layicinina low aad qiimaheeda garanaysaan isagama isagama aadnan tagteene xaqiiqada noocaa weeye waxaa socdaalay inan muslimaad ah oo la lagu loogu kuyeeyo shari ummu shariif waxay aaday yani oroba waxay soo qortay jariidada la yidhaha almujtamac alkuwaytiya bisha rajab iyadoo laba ah kun iyo afar boqol iyo afartii hijradu markay ahayd waxay tidhi haweentu reer galbeedku ay ku faanayaan ma midda aan garbi ku soo arkaya waxyaa badan ayaan arkay rijaalan wa nisaan dadka islaamka ah iga dhegaysa ayay tidhi hadalladeedii waxay ku bilowday waxaa rabbi qadaray ayay tidhi addihaabu ila aloroba ina aan orobo aado ayaa rabbi ii qadaray orobadaasoo ah bay tidhi dadkeenna da'da yar iyo gabdhaheennu meesha ay ku calaalugaan oy ku calwasaadaan oy hameenkii ku qarwaan safarkeeda jacayl intay uga qabaan waxyaalaha aan ku soo arkay bal iga maqla ayay tidhi kolka waxay tidhi markaan halkaa tegey wax kalaba intaana bilaabin xamidtu laha alfa mara kun jeer baan alle ku xamdiyey kun jeer ayaan alla mahdiyey allihii muslimad iga dhigay iina qadaray asaga inaan caabudo xumaan badan oo ay dadku ku jiraanna inaan garta igu ilhaamiyey rabbigaas ayaan kun jeer ku xamdiya bay tidhi markaa ka gadaal waxay tidhi waxaan arkay gabdhaha darbi ku nool inay fasaadka iyo inxiraafka barbaariyaan ayagoo adeegsanaya biismi alxuriya xumaanta ay ku dhaqmayaan raaxada ay ka helayaan iyo dibka ay ka helayaan dibka ay ka helayaan baa badan sidaas ayay ku tiri waxay la mid tahay hadalku alla yidhi yadcuu min duuni illaahi maa laa yaduruhu wamaa laa yanfachu dalika huwa dalaalu lbaciid yadcuu laman daruhu aqrabu min nafci labi'sa almawla walaa bi'sa alcasiir dadka muslimiinta waxay caabudaan alla sukadiisa waxaan anfacayn dibina karin waxna ka qaadi karin dadkaasu way baadiyoobeen bu alla yidhi waxaa ka siyaa badan bu alla yidhi waxay caabudayaan midka ay caabudayaan nafcigiisa iyo dibkiisa dibkiisa dhow uu alla leeyahay inuu anfaco iyo inuu dhibo in dib ka soo gaara ka dhawaansha badan inuu faa'iido ka keeno waxay tidhi dumarkaas waxa ay ku jiraan faa'iida inay ka helaan inay ku dhibaasoobaan ay ku baaba'aan baa ka dhow musiibada ku dhacaysaana ka badan raaxada ay meesha ka gaarayaan waxay tidhi haweenta ku nool qarbi tacmalu maca rajuli janban ilaa janbin ninka ayay dhinac ilaa dhinac la shaqaysaa yawman wa laylan way shaqaysaa saacad walba ninku meeshau taagan yahay ayay la taagan tahay aqalkeeda war kama hayso waxaana aqalku u samaysan yahay keliya meel hurdo inuu noqdo meel ilma lagu barbaariya ma ahan meel usro qaymo badan laga dhisa ma ahan meel nin iyo naag ku kala dambeeyaan ma ahan waa meel qof walba uu sidii sax u soofo sida loo soo hoyaadana saqda dhexe loo soo wada hoydo waxay tidhi waa waxyaa badan arrinta noocaasa inay dumarku sidaa noqdaan oo aysan rijaasha waxay uga beddelan yihiin la arag waxay tidhi markaa makaankaa isaga ah aqal ahaan looma diyaarsana nuucaa baa loo diyaariyey haweenta qarbi ku nool bay tidhi waxaa loo baneeyey inay wax walba oo xun ku tillaabsato ayadoo sheeganaysa macaanisi aad u yaraan badan oo daqiiqada jiraya waxay hor tagtaa bay tidhi dadka wax sawira kaamarada ayay jirhkeeda xibin walba u dhigtaa si loogu dhajiyo jaraa'idka dharka la iibinayo iyo alaabta la suuqgaynayo ayadoo cawiran xibin walbana gaar loo eegayo farjigeeduna uu bannaanka yaallo ayaa aaladda la iibgeeya lagu iibiyaa si ay xooluhu u gadmaan jaraa'idkuna uu qaymo u yeesho waxay tidhi inantaasi waxay ku sugan tahay nuucaa weeye waxay dhibka intaa la eg u maraysaa inay hesho saman aad u yaraan badan oo ay mara ku iibsato ama ay tidhaa waan ku noolaanayaa waxyaalaha aan la yaabay waxa weeye bay tidhi yani inantaa u safartay oroba dumarkaasu waxay u dhexeeyaan shan iyo toban ilaa labaatan xumaanta ugu badan kuwa samaynaya weliba kuwa wax lagu xayeysiiyo oo jirkooda bannaanka lagu iibinayo waxay tidhi haddaba waa yaab eh sidaasu maxuriya haweentu inay aqalka ka baxdo iyadoo qaawan maxuriya haweentu inay dariiqyada taagnaato ayadoon dhar lagu arag maxuriya waddada bartankeeda iyo fanaadiqda waa meelaha yacni loo yaqaano hoteelada iyo wixii lamid ah in ragga ay ku faajiyeeyaan carabkeeda ku nuugaan dadku wada eegtaan maxuriya sidaasi xurriyad iyo sharaf miya aad u yaab badan bay ku tiri waa wax yaab badan oo aan waxyii la garan karin intaasoo dhan wax xurriyo noqonaya miyayiin waa maya waxaa laga doonayaa marka muslimiintu inay gartaan xurriyadda iyo sharaftu waa in diinta islaamka lagu dhaqmo waana inay dumarku xijaabka qaataan waa inay dumarku jirkooda qariyaan laakiin haddaan taasi la helin faa'iido la gaaraya ma lahan waxaa loo fasaxa bay tihi raqsiga khamro cabidda iyo meel walba oo dariiq kastoo la maro ah sidii la doono inuu ninku ku yeelo waxyaalaha yaabka badan ooy ka cabatay waxaa ka mid ah meel alla meeshii la doono ayuu ninku ugu tegayaa danta ay leedahay danta uu leeyahana uga gudanayaa waa wax qariib ah waa wax dhib badan marka muslimiinta waxaa laga rabaa inay ogaadaan sharaf iyo qaymo waxay jiraan inta rag iyo dumar ay kala soocan yihiin oo aan la isku darin xijaabkuna qaymaha noocaasa ayuu iska leeyahay waxaa garay cadowgii islaamka waxaa garay dadkii diinta soo galay oo soo islaamay waxaa garay qof walba oo sharaf iyo qaymo leh waa maslaxada ilaahay ou garanayo keligii subxaana wa tacaala oo dadka wanaag ugu jiro haddaba inanta muslimadda waxaa loo sheegayaa waa quruxda aqalka waa faanuusta iyo wanaagga mujtamaca waana mujtamaca niskiis waa hooyo iyo inan la qadariyo ilaah sharaf iyo qaymo u yeelay waa inay sharafteeda iyo qiimaheeda ka soo baxdaa oy rabbi ka baqataa subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi kolka isagoo ka warramaya sida inanta muslimaddaa xijaabku waajib ugu yahay yaa ayuha annabiyu qul liazwaajika wa banaatika wanisa wa banaatika wa nisaa'i almu'miniin yudniina calayhina min jalaabiibihina dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn wa kaana allahu gafuura raxiima rabbi wuxuu u yeeray rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuuna ku yidhi waxaad ku tidhaahdaa dumarkaaga gabdhahaaga iyo dumarka mu'miniinta oo dhan dushiina jalaabiib ku raariciya dhar waaweyn oo culus oo jidhka kala gaara oo aan idinku dheganayn oo idinka fogsan oo aan qurux badnayn oon dadka soo jiidanaynin ku raariciya jidhkiina xijaabka waxaa ka mid a shuruudda ka mamnuuca ah in maradu qurux badan tahay hadday maradu adag tahay oo jidhka kala gaarto laakiin ay dadka indhahiisa soo dafayso xijaab ma noqonayso dad badanna waxaad moodaa in lagu yidhi xijaabta laakiin xaragada iska badiyaa laydinsoo eege mamnuuc weeye inanta muslimaddaa marada quruxda badan aqalkeeday ku xihanaysaa ugu talagalay u socoto in aan la dhibayn oo laga baqanayo mujrimiintu gacanta lama soo aadi karaan afkay ka hadlaan gawaarida inta ag joogiy joojiyaan gaariga iisoo kor ma oran karaan meelahaasay ka caytamaan meelahaasay wax ka sheeg sheegaan laakiin kuma dhacaan inay gacantooda la soo aadaan siday uga baqanayaan iyo sharaf darrada iyo qiimo darrada ay qabaan waxaa laga doonayaa marka dadka islaamka ah inay rabbigooda ka baqaan diintana ilaaliyaan haddaba inanta muslimadda ahay islaamku wuxuu kuugu yeerayaa inaad noqotid mid dhowrsan cafiifad ah wanaagsan oo xijaab baa lagu wacayaa inanta muslimadda ahay calaa xadir digtoonaansho uga sugnaaw axad kasta oo kuu yeera oo shayaadiinta insiga iyo jinniga ka mid a oo kuugu yeera tabaruj isqaawin oo kuugu yeera bannayn jirkaaga la banneeyo jilbaabka oo layska tuuro iyo cumuum ahaan wax kastoo sharcigu kaa xarimay inanta muslimadda waa inay sidaa garataa wax walbo sharcigu ka xarimay qofka ugu yeeraya ha iska ilaalido allah ha looga boqo rag iyo dumar ilaalinta xijaabka xijaabka dadka caaya oo wax ka sheega ama dumarka xijaaban ku dura labiska ay qabaan darti waa mujrimiin shaqaalo u ah alma'suuniya washuuciya wasaliibiya wasahyuuniya iyo wa min ducaati alkufaar oo dhan ducaadda gaalada oo dhan iyo gaalada idaylkeed bay u yihiin shaqaale u shaqaynaya ayaga waana cadow islaam qof walba waa inuu sidaa gartaa ma ahan xijaabka wax lagu cayaari karo waa sharafta islaamka lagu garta qaymihiisa haddaan dumar xijaaban la helinna islaamku inuusan qayma u jirin baa laga garanaya waayo gaaladu weerarka ugu horreeya islaamka kusoo qaadeen wax waay in xijaabka laga dhigo muslimiinta waa weerarka ugu horreeya lagu soo qaaday marka rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa inantu inay sheegato dadki siday u badan yihiin inay si kala qabaan oo ay waxyaalo kala samaynayaan ummadda arrinkaa asaga waa arrin khatara waayo allah wuxuu yidhi wain tudic aktara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah in yattabicuuna ilaa danna wa in hum ilaa yakrusuun haddaad addeecdid wax badan oo makhluuqa ka mid a dariiqa allay kaa luminayaan dadkuna waxaan mala ahayn ma raacayaan marka isku addeecin baa lagu leeyahy makhluuqa in badan oo ka mid a haddaad tidhaha dadka dhinacay u badan yihiin dadka agsarkooda waaba baadi ilaah baaba sheegay waxyaalaha macruufkana waxaa ka mid a oo jira xaqu weliga aqlabiye ma helin baa la yidhaha waxaa la garanayaa arrinta inay sidaa aheed marka rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala oo yaan la odhanin dadka dhinacaasay u badan yihiin min ay rabaan ha u bateen kitaabka ilaahay meesha u jira waa inaad jirtaa markii badida dadka alla ka hadlaya muxuu ku yidhi rasuulka wamaa aktaru nnaasi walaw xarasat bimuminiin aktarka dadku ma ahaanayaan si kastaba u dadaala kuwa iimaan iyo diin yeesha aadba dadaashida mu'miniin ma noqonayaan marka yaan lagugu qaldin dadka waa kuwaasa ummadaada dhinac ka raaca inanta muslimadaahay ha ku kasoomin dadka halaagsame waxa ay ku halaagsameen ha ku kasoomin dadka khasaaray waxa ay ku khasaareen ha la mid noqonin banaadka kaasiyaadka ah oo caariyaadka ah la labisan qaaqaawan mutabarijaadka ah la fidneeyey musiibadu ku dhacday oo ilaahay diintiisa ka durgay kuwaasoo kale ha noqonin oo rabbigaa ka baq subxaana wa tacaala dib weyn inuu haysto garo dadka noocaasa haddaad dumarkaad ka mid noqotid waxaad ka mid noqonaysaa xadiidka uu nabigu muslim ku sheego ahaa waxa jannada dega waxa ugu yaraan badan waa dumarka sidaas ayuu yidhi sala allahu alayh wasalam marka rasuulka la weydiinaya wuxuu yidhi xumaantooda ayaa badan iyo sheegashadooda mucjizaadka rasuulka sala allahu alayh wasalam waa mi-aad way fara badan yihiin mucjisooyinka nabiga maalin walba mucjiso nabiga tiisa ayaa soo baxda waxau nabigu ka warramay sala allahu alayh wasalam wakti aad u fog iyo wakti aad u durugsan in la heli doono niman la yidhaha surad boolis ah oo dadka garruuma la dhaca oo ummadda dhiba oo ummad aan dembi lahayn dembi u yeela waxau kaloo ka warramay in la heli doono haween la labisan oo qaaqaawan sala allahu alayh wasalam xadiidka uga warramay waxaa qoraya axmed iyo muslim dabaraani rasuulka sala allahu alayh wasalam kolka wuxuu yidhi sinfaani min ahli nnaari lam arahumaa laba qolo oo dadka ka mida oo ahlu naara ayaa jirtoona weli arkin maxay kala yihiin qawmun macahum siyaadun ka adnaabi lbaqar yadribuuna biha annaas kuwa waa kuwa ula garuumaa wata oo dadka ku garaaca waxay wataan siyaad jeedallo lo-da saynteeda lamboodo ummadday la dhacaan waa suradka waa booliska waa qolada uu rasuulku u yidhi caro allay ku kallahaan ku caraabaan ciqaab alla waxaan hayna maba shaqaystaanba waaba layska yaqaan noocaa weeye qolada labaad wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam wa nisaa'un kaasiyaatun caariyaat maa'ilaatun mumilaat waa haween la labisan oo qaaqaawan oo daacada rabbi ka jeeda dadkana ka jeediya sida zaaniga dumarka sinaystay u shanleeyaan dadkana ugu shanleeyaan markay soconayaan way iska jebiyaan waana isla weyn yihiin jirkooda qaar bay qariyaan qaarna way muujiyaan dharka ay xirtaan jirka ayaa laga sifeeyaa isagoo qaali ah ama jirkooda ayay ku dhajiyaan si ay u gadmaan oo iib u galaan dumarka noocaasa waxau rasuulku ku yidhi riwaayadda muslim iyo axmed laa yadkulna aljannata walaa yajidna riixahaa jannada ma gelayaan carabteedana ma helayaan carabta jannadana waxaa laga helaa shan boqol oo sano meel loo socdo riwaayadda dabaraani waxau rasuulku ku yidhi sala allahu calayh wasalam alcanuuhunna fa inahunna malcuunaat markay idinka hor yimaadiinba waxaad ku tidhaahdeen lacnadu idinku dhacday way lacnadan yihiin sala allahu calayh wasalam waa malcuunaad buu rasuulku yidhi malcuunaad weeye lacnada dumarka noocaasa rasuulku wou ka warramay sala allahu calayh wasalam waxaana arkaysaa awqaad aan dhirir badnayn baa la helay saxaabadu way la yaabsanaayeen dumar la labisan oo qaaqaawan oo madaxoodisa u yaallaa ru'uusahunna kaasnimati lbukti lmaa'ila hageela yani kurus kale oo weliba leexada leh camal waa ay taageerta iyo bakeerida shaydaani dumarku madaxa ku xirxiraan iyo afar iyo labaatanka saxan ay xaggay xagga ka gelinayaan iyo tinta burukada la yidhaahdo oo ilaahay barakada ka qaada dadka xirta waxaa weeye ashyaada noocaasa nabigu sidiiba u sheegay sida uu sheegay u dhacday sala allahu alayh wasalam waa mucjizo rasuulku iska leeya sala allahu alayh wasalam haddaba ummadda islaamkaa waxay sharaf ku leedahay waa akhlaaqda ummatul islaam sharafteeda iyo qiimaheedu waa akhlaaqda wanaagsan akhlaaqda wanaagsano shay walba oo khayra ayay fura u tahay wax walba oo yacni lagu liibaanana asal bay u tahay shar walbana akhlaaqda wanaagsan baa lagu xidhaa oo laysaga durjiyaa akhlaaqdaas wanaagsan waxaa ka mid ah inantu inay xishooto xijaabato ragga ka dhawrsato ragga ay iska ilaalido dariiqa markay maraysana ay dhinac u bayrto siduu nabigu xadiid ku sugan ku yidhi yani abu daawuud oo marka duruqiisa la kulmiyay xasana calaykuna bixaafaati dariiq dumarkow laazima waddooyinka dhinacyadooda waddada dhinacka mara hay isku maranina waddada bartankeeda yani fa inahu laysa lakuna an taxfuqna dariiq dariiqa bartankiisa inaad martaan malaydin mayo macno ma mari kartaan waddada dhinacka mara marka raggay marayaan si aanna ragga idinku isu jiirin sharafta inantu saas ayay ku jirtaa wuxuu yidhi nin shaacira oo ka hadlay akhlaaqda wa inama alumamu alakhlaaqu maa baqiyat fa in humuu dahabat akhlaaquhum dahabuu ummadu waxay jirtaa inta akhlaaqdeedu jirto akhlaaqda dadka hadday tagtana ummaddaas way u dhammaata buu yidhi way tagta ummaddaasi way ku dayday ummadahan maanta laleeyaha waa islaam oo boqolkiiba boqol muslimka ahaa lagu sheegay maxaa dhib ugu dhacay akhlaaqdii baa baaba'day waxaana ogaanay masiixiyaddu inay hore u yidhaahdeen muslimiinta waa in diinta laga bixiyaa akhlaaqda laga lumiyaa sidaysan rabbina xiriir ula yeelan sharaf iyo qaymo ilaaliyana aysan u helin hadaladii aanu soo qaadanay shalay saas ayaa ka mid aheed oo aanu uga hadlaynay masiixiyaddu waxay samaynayaan waxa uu yidhi nin shaacira oo hadlaya naciibu zamaanana walceebu fiina zamanka ayaan ceebaynaa ceebtuna annaga ayay nagu taallaa ee zamanku ceeb ma lahan maxaa yeelay wamaa lizamaanina ceebun si- ceebun siwaana zamanka annaga ceeba uma sugna annaga aan ahayn buu yidhi zamanka ceebta soo gaartoo dhan waa ceebaan annagu keenayno oon la nimin meel kale kama imaan marka waxaa laga doonayaa sharafta iyo qaymaha dumarka waa inay aqalada ku sugnaadaan raggana ka durgaan indhahooda ay laabaan siduu alla u yidhi waqul lilmu'minaati yaqdulna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha haye indhihii dumarka waxaad ku tiraa laaba indhaha indhaha ha laabeene furuujtiina xifiya oo jirkiina qariya maxaa yeele marka xijaab laleeyaha ha la qaato waxaa laga rabaa inantu inay laba meelood ka xijaabato labada meelood ay ka xijaabanaysa waa xijaabka aratirka ah inay jirkeeda ku qariso oo la taaban karo iyo midka macnawiga oo ah yacni sariigta waa inay xishootaa sawdkeeda gaabisaa daymadeeda yaraysaa ragga aysan jiirin dumarka maanta jooga ayugaa ku jiiraya inaad ka durugto maana kaama durgayaan waa cajiib waxaa la kala garanayaaba wax ay diinta wax u qabataba waa qalla maa yuujid oo rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala ziinadiina ha muujinina waxa soo muuqda mooyaane ilaa maa dahara minha culamada qaar weji iyo gacmo ku fasireen gabalna ay yidhahdeen waa wixii dabaylu faydo dumarka ha- ha ku dadaaleen inay wejigooda iyo gacmahooda qarsadaan way u fiican tahay sidaa inay yeelaan waxay isku hayeen culammadu hadday doonaan masaladu waajib maahan iyo waajib weeyaan oo anagu wujuubkeeda weli waxaa laga yaabaa inaana wax ku cad u haynin laakiin ha ku dadaaso inantu inay jirkeeda nimanka ka qarsato saas ayaa dan ugu jirtaa inanta muslimadda ah sharafteeda iyo qiimaheeduna waa nuucaa rabbi waxau yidhi ziinadiina ha muujinina ilaa nimankiina maahane walyadribna biqumuriina calaa juyuubihinna xabadka hagoo ku soo raaciyo jirka mara ku laalaadiyo madaxiina dada oo isqariya ziinadiinana ha u muujinina ilaa libucuulatihinna ilaahay ninka u hormariyey aabbihii gabadha dhale ninkaa laga hormariyey xigmada ku jirtaa waxa weeye gabadha jirkeeda oo dhan qof arki kara ninkeeda laga arkaa adooda meel ka mamnuuca ayaa jirta oo uusan arki karin oon loo ogolay in la tuso walaalka saas oo kale markaabu alla yidhi ilaa libucuulatihinna ow aabbaa'ihinna aabbaheed ow aabbaa'i bucuulatihinna ninka ayada qaba ilmaha ay haween kale u dhashay ow abnaa'ihinna iyo ilmahay ay wiilashii iyadu dhashay ow ikhwaanihinna walaalaha la dhashay ku aabbayo hooyada ah ama ku aabbaha ah ama ku hooyada ah ama naaska la noogay markaas ka gadaalo alla yidhi ow bani ikhwaanihinna ow bani akhawaatihinna waa wiilasha kula dhashay wiilasha ay dhaleen baa laleeyahay waa kuway eedada runta u tahay iyo kuway habaryarta runta u tahay ow nisaa'ihinna waa gabdhaha muslimaadka ah naagaha gaalada ah waa inay dumarka muslimaadka iska asuraan dumarka gaalada jirkaaga looma muujin karo maxaa yeelay nimankii kaaga sheekaynaysaa culamada qaar ha yidhaahdeen waxa weeyaan meelaha halista baa loo diidan yahay mooyaane meelaha qaar way arki karaan laakiin naag gaala ah haddaad jirkaaga u muujidid khalas waxay kaaga sheekaynaysaa nimanka gaalada ah rabulciisa wuxuu ka sheekeeyey addoommada gaalada laga soo qafaashay dadka aqalka yimaada oo aan ayagu naaga wax ka ogeyn taabiciin khayru uli irba min arrijaal waa kuwa aan dumarba xaaje kalahayn oo aan naagahaba ogeyn oo dadka ay qaar yidhahdeen waa doqomo iyo ilmaha sakiirada oo aan weli awraadka dumarka garanaynin dadkaasaa la fasaxay wixii ka soo haray inanta muslimadda waxaa la yidhi jirkeeda ha ka qarsato oo rabbi ha ka ha ka cabsato inanta muslimadda waa inay dhaqan gelaysaa awaamirta allah dumarka muslimaadka aw rabbigiin ka cabsada oo rijaasha muslimiinta aw rabbigiin ka cabsada dumarkiina asura waayo rasuulka sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay ninka haweentiisa xaaraan ku fiirsada inuu dayuus yahay dayuus marka yaan la noqonin nin kasta yowsan dayuus noqonin ee rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala sunanu tirmidi ibnu khusayme iyo kayrkood waxaa ku sugan xadiid sanadkiisa oo wanaagsan iyo culammadu yidhahdeen waa saxiix bal inan kastoo muslimada xadiidka ha maqasho waxau rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam ina almar'ata cawra fa idaa kharajat istashrafaha shaydaan haweentu cawro weeye markay aqalkeeda ka baxdana shaydaan baa qurxiyoo suuq geeya shaydaankaa suuq geynaya oo iib geynaya say dadku u iibsadaan waa shaydaanku waa su waa istashrafaha shaydaan waxaa laga wadaa shaydaanku inta siineeyo indhaha bani aadamka ku soo jeedinaya say dadku u arkaan oo loogu jeedo adagtan way ka dhacaysaa fitna u halkaa ka wadaa marka waxaa inanta muslimadaa lagu amrayaa in alla intay u suura gasho inay socodka yaraydo oy wareega joojido oy cagteeda dhulka ku yarayso taas ayaa laga doonaya waayo rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi xadiid ku sugan axmed iyo abu daawuud oo saxiixa laa tamnacu nnisaa an yakrujna ila almasaajid dumarka ha ka mancinina inay masaajida soo aadaan wa buyuutahunna khayrun lahunna laakiin masjidka waxaa uga khayr badan aqaladooda haddana sala allahu calayh wasalam ha u diidanina dumarku inay masaajida yimaadiin laakiin aqaladooda ha uga khayr badan buu yidhi waatuu xadiid xasana nabigu ku yidhi khayru salaati nnisaai qacru buyuutihinna dumarka salaadooda waxa ugu khayr badan aqalka bartankiisa midda lagu tukado oo ugu hoosayda noocaa weeye inanta muslimadda rabbi ha ka cabsato diinta islaamku ma xarimto wax maslaxa dadka ugu jirto ama manfaca maxaa yeelay maslaxada iyo manfacada diinta islaamka keliya ayaa garanaysa diinta islaamku waxay la timid khayr kulligii ayadoo noo banaynaysa shar kulligeenna naga mancinaysa ragga iyo dumarka hala kala dhowro marka la leeyahay khayr kulligii baa ku jira laakiin haddii la isku daro oo dumarkii caddaysi noqdaan malayba laga soo qabto sidiisii ay noqdaan oo madaxooda saafiraad ka dhigaan waa cajiib maanta wax ayaa badan inanta gaalnimada lagu sheegayo iyo midda islaamka lagu sheegayo wax lagu kala yaqaan ma lahan sankafuurka u casaysan xeer khaansiir baa umarsan indhaha yani tinta rinji baa umarsan tanna waa umarsan yahay goonay qabtaa tana way qabtaa nin bay garabka haysataa tanna way haysataa tanna magaceeda ayaa faadimo la yidhaha tanna haylisaan iyo magac kale leeda waa noocaa wax kaloo lagu kala yaqaan baa laleeyahay waa cajiib markaasaa leeyahay islaam baanu ahay islaam islaamkaana waa islaamkee rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala ilaa ay dumarkii gaalada ahay dumarkeenagii islaamka ay ku waaniyeen war xijaabkiina ha ka teginina meel aan xijaab ka xiranoon aqallo ku sugnaanaan la'nahay gaaladii baa kaa sheeganaysa waxay naga taagantay tiri gabadhii suxufiyadda aheed yaa aqaladiina idinku celiya oo maraykanka u dha yaa aqaladiina idinku celiya idinkuna waxaa taagan tiri yaa idin naga soo saara bal intaan isu jirna arka sidaas ayay leedahay rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala oo diinta islaamka aanu garanno in lagu socdaa inay laazim tahay qofka xijaabka inkiraana uu cadow aan leeyahay inanta muslimadda ah jirkeeda ha qarida markaan leenahay waa inay garataa aanqowgeeda iyo lugteeda in la qariya inay waajib ku tahay sida uu rasuulku caddeeyey sala allahu alay wasalam waatii xadiidka uu nabigu ku yidhi man jara sawga khuyalaa lam yandur illa ileyhi yawma alqiyaama umu salama nabiga waxay weydiideen marada dumarka see la yeelayaa taa ka raarciya dhudhun raarciya ayuu nabigu ku yidhi inanta muslimadda ee shanshada bartankeeda ku geysata xijaabka inta kalena sarabaadyo iyo sigii soo xirataa ha ogaato inay dadka cadowga allaa shabahday waxa ay wadataan aysan xijaab noqonaynin waana reer magaalinimo taas xijaab lama yidhaahdo waa noolo cusub waa ka helaa dad badana waxaa arkay aan diin shaqa ku lahayn oo baararka gelayo oo niman shayaadiina la socdo dar xijaab u eg xirtay maxaa dhacay waa noolo cusub way ka helaan noo- dhaqanka yan ay ka tirto noocnaha ka hela weeyaan bis wuu cajabiyey wax kale oo ku jira oy u wataan ma lahan waayo qofku hadduu xijaabka alle dardi iyo diin u qaatay waa inuu xidhaa waa inuu xakameeyaa inanta muslimaddaa waa inuu wax walba xijaabku ka manciyaa waayo rabbi dardi ayay jirkeeda u daday ilaahuw adiga dartaa ayaan jirkayga u daday naarta iga dad oo iga ilaali inay taagantaa la doonayaa laakiin inay meel walba ku qaawan tahay ma ahan inanta muslimaddaa waxaan waxaan u soo jeedinayaa naseexo uma banaana inanta muslimadda ah inay jirkeeda wax ka bedesho sida kuwa fanaxda yeesho ilkaha korta kuwa burukada saarta kuwa jirka durdura rasuulka alle axaadiis saxiixa ayuu ku lacnaday waana cadow ilaahay dadka noocaa sameeyaa inanta muslimadda ayay samaynin cidiyaha riji lama marsan karayo lama marsan karayo rijiga faruryaha la marsado mamnuuc weeyaan inantu ninkeeda ha isu qurxido waxaan suuradeeda bedelayn bayna isku qurxinaysaa suuradda wax bedelo oo sharcigu ogolaya waa wax yar cidiyaha ha la jaro iyo sinta kilkilaha la iska xiirayo shareecada ogolaatay suuradda bani aadamka wax bedelayo oon alla ugu talagelin mamnuuc weeye wax alla wixii jirkaaga wax looga bedelayo waa inaad daliil u keensataa haddii kale lama bedeli karayo ninka hadday gabadhu isu qurxido wax walba sooma yeeli karta laa midda kale gabdhaha muslimaadka oo xijaabka wataa uma banaana waana ka mamnuuc inay tagaan naagaha gaaladaa meelahay tinta ku shanleeyaan marka la guursadka tego inan walba meelaha gaaladu tinta ku shanleeyaan baa la geeyaa halkaasi saaloon tegi gabdhihii tinta hagaajinayay tintaa la ii hagaajiyaa hadda saan yeela waa ka helaa rabbi ha laga xishoodo subxaana wa tacaala war waxaasu diin ma ahan rasuulkuna waatuu xadiid saxiixa ku yidhi maa min imra'atin tadacu siyaabaha fii gayri baytiha ilaa hatakadnaa baynaha wa bayna allah haweeney ma jirto dharkeeda ku bixida meel aan aqalkeeda ahayn ilaa ay jirto ayada iyo rabbi wixii ka dhexeeya way dilaacisa culammadu waxaa loola jeedaa bay yidhahdeen xadiidka isagaa meel kasta oysan haweentu isku hubin inay ku asturaanayso hadday maryaheeda ku bixido ayada iyo rabbi waxba kama dhexeeyaan had meelsha waa inay isku hubtaa inaan loogu soo geli karin laakiin hadday dharkeeda ku siibato meel walba naag gaalada meel ay madax ka tahay haddaad dharka ku siibatay waaba kuu soo geli nimanka waaba khaa'inada goormaad bay isu aamintay haye haddaad hadday doonto de- daawatinta kaa buubisay kuugu ay kuu marinaysaa waaba cadow ilaahay cadow ilaahay baa tintaada u aaminta oo tiri cadow tinta ii ii hagajiya daawo ii marmariya daawo madaxa kaa qaribto oo tinta kaa buubiso oo tintu kaaga daahatay kuuma- kuu marin wayna kugu dhicin dumar badanna way ku dhacdaba waayo waxaan arka kuwa ka cabanaya rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala cadowga islaamku waxay isku dayayaan sida shuuciyada ma'suuniyadda yahuudda iyo kayrkood oo duqaadda iyo kaafiriinta ah inay islaamka tashwiihiyaan oy fool xumaysiiyaan ayagoo been iyo taswiir adeegsanaya iyo waxaan diintu qabin intaba marka rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala dadkaa gaaladaa yaan la waryeelin in badan baan ku celcelinay gaalada yaan la waryeelin yaan la waryeelin gaalada allah subxaana wa tacaala amar buu ku bixiyey cadowgeenna inaana waxba ka yeelin laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa awliyaa ha ka dhiganina cadowgayga iyo cadowgiina tulquuna ilayhim bilmawadda adinkoo maxabo iyo jacayl tusinaya waqad kafaruu bimaa ja'akum min alxaqi ayagoo ku gaaloobay wixii idin yimid oo xaqa ayuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala ikhwa rabbi ha laga boqo waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa bacdamaa in badan laga hadlay xijaabka inanta muslimadda ah iyo inanka muslimkaa labadaba aan ku odhanayaa rabbigiin ka cabsada ikhtilaafka ha la yska ilaaliyo dumarku qaawanaanta iyo jirkooda oo ay qaar muujiyaan ha iska ilaaliyeen ragga iyo dumarku kala dhowrsada waxaa laga sheegaa raggii khayrka badnaa sida saciid ibnu musayab iyo rag noocaasa ha la ii aamino oo ha la ii dhiibo fido iyo dahab laakiin yaan gabar addoon oo midow xataa la ii aaminin marka macnahaas waxa weeye nin iyo naag markay kale isla noqdaan shaydaan baa saddex ku noqonaya aad iyo aad arrintaha looga fiirsado waxaadna moodaa wax walba in layska sahladay wax walbana ay caadi iska noqdeen gabadhii safarka xaaraanta waa u bareertay xumaan oo dhan waa loo bareeray xijaabkii waa la casriyeeyey maalin kasta reer magaalnimo cusub baaba la gaarayaaba diinta dhanba waxay noqotay reer magaalnimo tatawur shayaadiinta odhan jirtay tatawuriya diinta ilaahay oo rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala marka naseexada aan inanta muslimadda u soo jeedinaya waxa weeye ha noqonin rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiidkii saxiix uu ku yidhi rubba kaasiyatin fi dunya caariyatin fi laakhira waxaa bannaan doonta in la helo dumar adduunka ku labisan aakhirana naxariistaa la ka qaawan oo aan dharkooda aysan qaadin shandado dhowr shandadood laga buuxiyo say u wataan diracyo khafiifa iyo goonooyin shaydaan iyo wax daran naxariista alloo dhanna ka qaawan sidaas ayuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ninka muslimka oo haweentiisu qaawan tahay kuna fiirsadaana khaa'in weeye waa khaa'in cadow alla ayuu noqonayaa ha iska ilaaliyo nin kastow inantaada haweentaada iyo dadka aad mas-uulka ka tahay waa inaad ku qasabtaa ood kula dagaalanta inay xijaabka xirtaan diinta ikraah maan hadday kaa qaada diidaan ku kala dhisa ku kala taga taasaa la doonaya na kala kaxay dheh wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu walbaqdaw abada xataa tuuminu billah waxda saas arrintaa noqoto adinka iyo annaga dhexdeena cadaawa ka daahirtay ilaa ay aad rabbi kale isu dhiibaysaan xaaladda waa inay sidaa ku dhammaataa laakiin inay iska socoto la yidhaha maye eh maye saasa oo rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala war diintan saan ka dhiganay ma ahan war islaamkan ha lagu dhaqmo kitaabka alla iyo sunnada ha laga run sheego hablahan qaaqaawan oo caddaysinkaana la joojiyo dumarka caddaysinkaa oo qaaqaawan ninka ku soo dhoweeya oo sidaa raalli ku noqda caro ilaahay iyo caro dadka muslimiinta oo dhan ay ugu duceeyaan lacnad iyo carada rabbi iyo lacnada malaa'igta ayaa ku wada dhacaysa wax u khayr leeyaana ma lahan halla waansho wanaagga ha loo sheego hadday qaada diidaana ha lagula kala dhinto naseexad diintu way qabtaa islaamka in laysu sheego waa la qabaa laakiin ma ahan mujarad inanta loo sheego wanaag waaba caayin waxay leedahay ma waxaad hadda iga rabtaa inay isbasiini noqdo xijaabka isbasiini baa laga dhigay gabar marada jida haddii la arko waa maxay isbasiini waa lagu leeyahy marka isbasiini ilaahay baa noqdo miya ilaa ilaah baa yidhi marada hala diideen marka reer magaal alla wax ma garanaya alla subxaana wa tacaala gabadha isbasiiniga waa maxay tan isbasiini bay noqotay xagga markii laga laabto waxaa leeyahay balaayay la dedadan yihiin kuwa qaaqaawa ayagu balaayo lama qaawana miya balaayo la qaawan in maqli maysa weligaa balaayay la dedan yihiin balaayay hoos ku wadaan rasaasay qariyaan xaggay wax ku sidaan saasaa lagu leeyahay ay midda qaawan oo caddaysinka oo meel kasta lagu fuulayase waa gabar sharaf leh nin kasta oo madaxa iyo nin kasta oo aqoonyahana iyo nin kasta oo xoolada gaarigiisa hore ku saaran tahay ilaa man raxima rabbuka mooyaane wax yar oo rabbi unaxariista mooyaane waa la qadarin qayna baan leedahay inanta reer magaalada ah waa waxa ay noo sheegaysa haweentii gaa yani maraykankan oo gaalada ahayd maxay nagu tiri shan iyo toban jirada iyo labaatan jirka waxay doonaan bay sameeyaan ayagoo biismi madaniya reer magaalnimo iyo xadaarad iyo xurnimo sheeganaya bay waxay doonaan sameeyaan war bal dhibka jirintoo leegi arka ikhwaani rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala xaqaana sidau yaa loo ilaaliyo haddii wanaag la doonayo waxaa intaa dheer dadka muslimiinta ah oo waata lagu yidhi ha xijaabteen dumarku ha iska ilaaliyeen dadka ay u dhiibanayaan ilmahooda ilaa shareecada waxay amartay marka wax la barbaarinayo in lagu barbaariyo akhlaaqda wanaagsan xijaab iyo asuraan khaadimada aad ilmahaaga u dhiibanaysaa waa inay muslimo tahay oysan gaalad ahayn ninka muslimkaa sidau raalli ugu noqday ilmihiisa inay u rabaydanaa gaalo ah oo aan diin lahayn waxaa laga yaabaa inuu yidhaha nabiga wiil yahuudiya oo sabiya u adeegay dibni buu ahaa reer madiinuu ka mid aha dibni buu ahaa rasuulkuna wuxuu doonayay inuu islaamka kusoo dumo taa muskilad ma lahayn laakiin waxaan kaloo la sheeganayaa ma jiraan naaga gaalaha ilmaha loo dhiibinayaa way xanaanaynayaan ayugaa xambaara ayugaa sida wax walbay ka qabtaan wahaakada hadda waxaa la leeyahay canug maa canug diin la noqdo ilmahan diinta waa lagu kari waayo oo see diin loogu karayaa yaa ku neefsaday yaa afbaray yaa xambaaray haye yaa tarabiyeeyey ma taqaanaa waa axad laa diina oon diin alla shaqo ku lahayn cadow allan ah kaas ayaa gacanta loo geliyay marka ma rija laga qabo ilmaha noocaas inay hagaagaan rijo lagama qabo marka dadka muslimiinta oo rabbigiin ka cabsada habluhu markay yaryar yihiin wiilashuna ay yaryar yihiin baa lagu soo barbaariyaa inay habluhu xishoodaan oy ragga iska ka dhuuntaan wiilashana lagu barbaariyaa inay dumarka iska ilaaliyaan waxaana ku barbaari kara hooyo muslimad ah oo diin leh ayadu xijaab iyo sharci ku socota ayadu ragga ka dhawrsan oon geel cadaysima ahayn laakiin mid nin alla ninka u yimaada gacanta u dhiibaysa wax alla wixii soo yeera suuqa uga dhawaaqaysa ilmahana saacad walba ku odhanaysa wasaqiyay wax dub ku baxo inkaarhaydi ku dhacdo wasaqiyay lacnad baa kugu taalle waxaa ku odhanaysa ma ma haween bay noqon ma ilmahay wax ka qabanaysaa la mase murabbiyad wax rabayday noqonaysaa la war rabbi ha laga foga subxaana wa tacaala wardiintaan layicitaanka aan kuwana aanu joojin oo aan siday tahay ugu soconno rasuulka sala allahu calayh wasalam waxuu xadiid saxiixa ku odhanayaa isagoo yani ka hadlaya dadka gaalada in laysku shabaho ama se cadowga xadiidka hore u daliishanay man tashabaha biqawmin fahuwa minhum marka xadiidkaa dantaan kalaya waxa weeye haween alla haweentiisa shadeedu muuqato iyo mid alla midda xabadkeedu muuqdo iyo mid alla midda labiskeeda takfiif ku samaysa ragga ayay shabahday ragga ayay shabahday waxayna markaas soo gelaysaa qolada uu nabigu ku yidhi lacana allahu almutashabihaati min annisaai birijaal naxariista allaha ka durjiyo dumarka isu ekaysiiya nimanka oo sida ragga u labista salawaatu ullahi wasalaamu calayh rasuulka markuu ka sheekaynaya dumarka muxuu yidhi maa taraktu bacdii fitnatan adara cala rijaali min nisa min annisaa waa xadiid saxiixa ku sugan gadaalkay ugama tegin ragga wax uga dhibaato badan dumarka in alla inta dumarka iyo raggu ay kala soocan yihiin khayr baa dadka u dambeeya maantii dumarku ay aqalada ka soo baxaan sidii reer banu israa'iil rag iyo dumarba way halaagsamayaan waayo rasuulku waxuu noo sheegay sala allahu calayh wasalam halaagga reer banu israa'iil waxuu ka bilowday macasiyo ay dumarku aqaladooda ka baxeen oo ay qaawanaan iyo sine iyo qurun iyo waxaan diinay ay adeegsadeen rabbi dad ka ka baqa oo diintan saytay ugu socda aan noqono waryahan xaqa la layicin oon kitaabka rabbi lagu tumanin الله سبحانه وتعالى عز يا شرف أوسع لي مسلمين تعالى. اللهم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اجعلنا من اهل الجنه ولا تجعلنا من اهل النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعل الورث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم صلى الله على نبينا محمد امين